tallaabada madaxweyne trump runtii adduunyada ka yaabin mayso go-aankiisu ka yaabin maayo waayo waxay kamid ahayd barnaamijkii asaga oo kusoo yimid madaxtinimada ku yimid laakiin waxaa leslahaa sidii madaxweyneyaashii ka horreeyey waa la ogson yahay musunta ilaa inay wakti dheer ilaa sagaashanadii horaadkeedii dhowr jeer arrimahan dib loo dhigay oo maraykanku mar kasta uusan madaxweyne kastoo yimaado uusan ku dhaqaaqin ku dhaqaaqitaanka oo trump ku dhaqaaqay waxay leeyihiin dadka qaarkood waa dabeecadda masalan oo leeyahay madaxweyne trump oo aad moodo inay xoogaa noocan ma waxyaala badan in laiska weydiiyo ku habboon arrintan arrin sahlan ma aha haddii arrin taariikhiya dadka u arkaan oo aad u fiican meelaha qaarkood adduunyada badankooda waxay u arkaa tallaabo aad u qaldan waana taasaan la qabaa dadka masalan badankoodana taasay la qabaan waxay dhalan doontaa masalan runtii waxyaaba badan oo mararka qaarkood la dhihi karo waxay u tahay natiija ama waxa kasoo baxay tallaabada noocaas oo kale ah dunida muslimka way ka hor yimaadeen go-aankaasi midooda yurub nato iyo xitaa baadiriga madhabta catoliga ayaa uga digay trump inuu tallaabadaas sii qaado maxay haddaba trump ku dhaliyayaa laisleeyahay inuu iska indhatiro oo uu dhagaha ka furaysto digniinahaasi horta waxyaabaha ku dhaliyay trump inuu intaas oo dhawaaq oo adduunka looga dhawaaqayo xataa waan arkayna waxyar ka hor in uu secretaryga united nations kantarkiisa oo arrintale asna ka hadlay runtii hoos lagama oga laakiin maalmaha soo socda waxyaaba soo bixi doona way maxaa ku dhiiriyey isagoo ay qiimo ugu fadhida haddii israael ay xaliifka america ay tahay oo bariga dhexe waxaa kaloo muhiim ah dowladaha aada u fara badan ee bariga dhexe jooga oo aan ogsoonnaha maraykanka iyo inay wada yihiin xulafaa aada u xoog badan oo aan raalli ka ahayn aan ogeyn boqorkii jordan inuu masalan saakay oo istanbul tegey asoo aada uga xun arrintan sheegayna masalan inaysan fiicneyn caalamka o dhan wuu qaylin doonaa waana qayliye run ahaantii in trump oo tallaabadan qaado runtii mandiqada dhana laga yaabaa inay olosho dhibaato badan ay keeni doontaa waana shaki ma laha marka la fiiriya hadda dunida muslimka oo kale maraykanku waxay aada isugu dhow yihiin dalka sacuudiga oo xiriirkooda la sheegay inuu yahay mid aada usii wanaagsanaa weliba sanadkii madaxweyne trump uu hadda xilka hayo kale maxay arrintan ka bedeli karaan go-aanka trump uu ku gaaray
dadka qaarkood runtii waxay suaa macnaha su-aasha hoose waxay tahay ilaa intee wadamada masalan khariijka gaar ahaan sacuudiya iyo imaaraadka ay ogsoon yihiin in trump oo sidan u dhaqmi doono maxay masalan ay yani ka yeeli doonaan markii trump oo arrintan ku dhaqaaqo waayo runtii cara kasta oo dhacda iyo intifaado kasta oo falastiiniyiintu ay ku dhaqaaqdo waxaa ka sii muhiimsan go-aanka diblomaasiyadeed ay qaadaan dowladaha carabta gaar ahaan guud ahaana dunida islaamka marar badan marka hadda la fiiriya arrintan oo kale xasan marar badan ayay madaxweyneyaal maraykan isku dayeen inay go-aan ka lamida qaataan laakiin ma suuro gelin ma dhici kartaa marka trump inuu carabta iyada laftirkooda ka arkay in tallaabadan uu qaadi karo oo ay shaqayn karto oo ma u muuqdaa inuu carabta meel kusoo ogaaday horta arrinta la tuhmayo oo tuhunka masalan waxaa loo yaqaano daaha gadaashiisa waxyaabaha lagu cadiray siyaasadaha waa taas waxaa la tuhmayaa in sacuudiga gaar ahaan boqortooyada ninka dhaxalkiisa le iyo rag lamid ah inay noocan maa arrintaas si gaa si yani si gaara ay ugu riyaaqsan yihiin laakiin waa cadhaan doontaa run ahaantii